saxiibadaadu waa dar kula socdo ku sahanahadiyo darkala ku sirayo sunta ku walaaqo adiga u ku sababe kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay kala saar labado- kulanti wacan oo wanaagsan akhaartawda naga dhegaysanaysaa meel walba aad joogtaan iyo sida maqalka raadiyo hasanaa odi soo gaarayaba waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka dooda isbuuc ah oo toddobaad walba aad ka dhegaysataan raadiyaha waxaana barnaamijka idinla socodsiinaya anigoo timcadde
saxiibadaadu waa dar gacan ku siiyo sama kuu falaayiyo dharkala sugaariyo ku dhiga sinsaaro seedaha ku gooye
mar kale kusoo dhawaada barnaamijka dooda isbuucaha toddobaadkan ibaha turwaale ka noqda waxaan ku eegeynaa kaalinta dhallinyarada soomaaliyeed ay ka qaadan karaan doorashada qofka iyo codka ah ee la filayo in dalka ay ka dhacdo barnaamijka waxaa marti ku ah qaar ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanada ee ku nool magaalada jowhar
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
waxaa kaga fariintantaas aynu kaaga gudubno ugu horreyn waxaan soo dhaweynayaa cabdulaahi bashar diilne oo ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanada ee ku nool gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan magaalada jowhar marka hore kusoo dhawow marka xigta kaalinta leeg ayay dhallinyarada soomaaliyeed ka qaadan karaan doorashada qof iyo codka ah ee la filayo in dalka ay ka dhacdo aad iyo aada umahadsan tahay wariya timcadde raadiyo isna aad iyo aada ugu dhowahay Een, midda kale een, dhallinyaradu door wanaagsan ayay ay ka qayb ay ku yeelan karaan doorashada qof iyo cod sababtoo ah soomaaliya waxaa la dhahaa boqolkiiba toddobaatan waa dhallinyaro Een, holaha ugu muhiimsan iyo ee, wadankana waxaa aasaas u ah waa dhallinyarada Een, mustaqbalkana waxaa wadankan een, higsiga uu leeyahay wax ka faa'iidaysanaya waa dhallinyaro doorasho qof iyo codna haddaanan dhallinyaro loo hayninba ma dhici karta marka dhallinyaradu waxay u tahay cudub dhaxaad ayay u yihiin doorashada qof iyo cod waa tahay markaana zaynab daa'uud siidow oo ka mid ah gabdhaha aqoon-yahanada ee ku nool gobolka shabeellaha dhexe waxay marti ku tahay barnaamijka ee, dooda isbuuca Ee, marka hore kusoo dhawow raadiyaha isnaay marka xigta dhallinyarada soomaaliyeed kaalin intee leeg ayay ka qaadan karaan doorashada qof iyo codka ah ee la filayo dalka inay ka dhacdo marka hore waxaan mahad celinayaa idaacadda isnaay oo runtii qayb iga soo dhigtay wareysiga aada muhiim u ah iyo gobolka iyo dalkii dalka soomaaliya ee kaalinta ku aadan dhalinyarada runtii boqolkii sagaashan kaalin weyn ayaa ku aadan sababtoo ah wax wax loo qabanayo waa bulsho waa dhalinyaro waa ee, indhoolayaal waa cuuriyaal ee, ee, intaasna waxaa boqolkiiba sagaashan ee dusha ay ka saaran tahay wakiilkooda dhalinyarada maadaama dhalinyarada ee adduunka ay ku yihiin boqolkiiba toddobaatan iyo shan haddana ay yihiin dadka firfircoon oo habdhaqankii iyo shaqaalanimadii iyo isku dabaridkii iyo wixii aan ka caajisaynino oo maanta la dhahayo bilacdii soo celinaysa dalka dhalinyaradii wa marka doorka ay ku leeyihiin waxaa kow ka ah inay isku dabaridaan hoolihii ee, cod iyo qofka siduu u dhici lahaa sidii dalka ugu shaqey lahaa sidii horumar ay ugu- ay u gaarsiin lahaayeen bulshadii kale oo ayaka birita dhalinyarada ay soo noqonayaan ayakoo isku fiirinaya dhalinyarada maanta joogta iyo- iyo odayaalkii o- odayaalkii dhaqanka ee isku keenayaan ee si guud ugu wada shaqeynayaan waxay sameyn karaan ee, dhalinyarada wuxuu macnaha awoodaha ay u leeyihiin waxaa kamid ah inay eh, cod iyo qo- ee, doorashada cod iyo qofka inay dhacdo ayay sameyn karaan sababtoo ah culeysyo fara badan hadda aan aan dareemeynaa ay saarayaan bulshada qeybaheeda kala duwan gaar ahaan odayaalkii iyo haweenkii iyo oo- oo gobolka ku nool marka maxabada ugu weyn oo maanta ay u leedahay dhalinyarada aad ayaa ka dareemeysaa xasaasadooda ayaa ka dareemeysaa sababtoo ah eh, waxay og yihiin dhalinyarada maanta iyo beribo inay dhala- eh, qofka dhalinyarada ah xaquuqiisa inuu codkiisa ku siin karo qofku asiga saacaas qalbigiisa ku jiro waa tahay markan waxaan soo dhaweynayaa ismaaciil oo ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahanada ee ku nool magaalada jowhar marka hore kusoo dhawow marka xigta kaalin intee leeg ayay dhalinyaradu ka qaadan karaan doorashada qof iyo codka ah ee la filayo in dalka ay ka dhacdo waa mahadsan tahay cabdiweli waa ku dhowahay barnaamijka Eh, kaalin weyn ayay ka qaadan karaan dhalinyarada waayo maadaama eh, boqolkiiba toddobaatan shan bulshada soomaaliyeed ay ka yihiin halkaas waxaa ka cad awoodda rootinkiina iyaga ku xoog badan yihiin marka natiijada dhanka iyaga u ridaan ayay aadeysaa sidoo kale muhiimadday u leedahay eh, kaalin weyn ayay ka qaadan karaan marka waxay go-aamin karaan natiijada eh, doorashada maadaama iyaga bulshada aada ugu badan yihiin Eh, sidoo kalena waxa waaye waa fursaday u tahay oo iyaga qofkay iyaga doonayaan ayay codkooda kusoo saari karaan waa tahay eh, doorashada dadban maxay ugu duwan tahay doorashada tooska ah ee qofka asiga uu codeynayo Een, sidaan ka warhayno horta doorashada dadban waa doorasho ay ku ay ku heshiiyeen een, een, hogaanka wadanka eh, ama siyaasiyiinta taa oo ah een, nidaam a- nidaam een, een, ay u alkeen xal in eh, dowladnimo ay wadanka ugu sii jirto laakiinse ma aha wax oo xaqa ah oo ummadoo dhan wada gaarsiisan sidaa ka warhayso Ee, doorashada dadban waxaa waaye bulshada waxaa matalayso dad koowan ayaa matalayo ama dhaqanka ayaa matalayo halkaa doorashada qof iyo codka ay tahay qof walbo iyo codkiisa inuu dhiibto markaana tinib maxay t- ugu duwan tahay doorashada qofka iyo codka ah doorashada dadban doorashada dadban waxay ugu duwan tahay boqolkiiba boqol cadaalad sababtoo ah eh, maanta qofkan xurnimo ayaa loo siiyey inaa qolqolo wax loo soo gelinin inaa lalaaluushin inaa dhegta war loogu shoogin inaa fariintii qaabka ayaga usoo u qoreen si ka duwan in loo loo akriyo amba loo qoro Eh, taas ayay sabab u tahay Eh, cadaaladaasi qof walba qofku ku kalsoon yahay inuu soo saarto oo saacaas dalka oo oo ugu shaqeeyo ama matalaad oo matalaa uu ku qanacsan yahay taas ayay ugu duwan tahay waxaa ugu muhiimsan maanta inaad ku qanacsan tahay qofka adiga meesha kuu matalaayo oo adiga codkaada aad ku qeysatay maxay ugu bedelan tahay doorashada dadban midka tooska ah ee qofku uu codeynayo qofka uu doonayo waxyaabo badan ay u bedelan tahay maadaama in badan eh, dhalinyarada awoodooda ay gacanta ku jirin waxaa gacanta soo gelaya awoodda maamulidda doorashada qofka kasoo bixi doo waayo markii doorasho qofkii cod noqoto waxay awoodu leeyihiin qofka soo baxaya inay go-aamiyaan maadaama bulshadii iyaga eh, toddobaatan iyo shan boqolkiiba ay ka yihiin waxaad dareemi kartaa marka iyaga rabitaankooda qofka ay ka dhex arkaan ayay soo saari karaan marka aaday ugu bedelan tahay eh, doorashooyinkii hore ee waddanka soo maray marka awood weyn ayayna ku leeyihiin Tan Waa tahay.
waana muhiim iyaga in lagu soo wareejiyo muhiim ay u tahay waayo eh, waxaa meesha ka baxayo in qofa iyaga rabinsanka laga geliyo qofkii iyaga rabaanna gadaal laga mariyo taasna meesha ka waa tahay dhalinyarada soomaaliyeed ee aqoon-yahanada waxay ka caban jireen in eh, saameynta ugu badan ay kaga timaado dhaqanka maadaama eh, iyagu ay yihiin kuwa iskale xulashada qofka ay doonayaan si kursigaasi loogu doorto malas dhihi karaa haddii ay dhacdo doorasho qof iyo cod ah waxaa laga baxay in dhaqankii ay saameynta ku yeelan jireen dhalinyarada Ee, run ahaantii horta dhaqanka door muhiim ay wadankan ka qayb qa- ay kasoo qaateen haddii la dhaho dowlad dhiska waxa waaye xaalad adag ayaa wadanka uu soo maray dhaqanka ayaana kasoo gudbiyey hadda haddii aan jaanis u helno in qof iyo cod ee, loo loo dareero halkaa waxay ee, dhalinyaradu waxay fursad u heli doonaan in ay waxqabadkooda iyo activitydooda ay kusoo bandhigaan kana madax banaanaadaan dhaqankii laakiinse haddeertan een, doorashooyinkii soo dhacay hore u soo dhacay waxay ahaayeen doorasho ay aasaas u yihiin dhaqanka ee, qofkii rawaanna ay magaciisi ay macnaha ergada ayagaa soo xoranayo ergadana waxay soo dooranayeen qofkii ay rabaan ayay soo dooranayeen marka een, doorashada haddii ay qof iyo cod noqoto dhalinyaradu waxaan qabaa inay u madax banaanaanayeen codkooda qofkii rabaana ay dooranayeen halkaasna waxaa ka bixi doona waxyaabo badan oo hadartaa ciriir ku ah wadanka sida qabyaalada meesha ay ka bixi doontaa waxaa meesha ka bixi doona barnaamijka wadanka qarib four bonty fiveka meeshuu ka bixi doonaa qof walbana waxqabadkiisa ayaa lagu dooran doonaa waa tahay zaynab maxay tahay muhiimadda ay leedahay in shaksiga soomaaliga uu doorto qofka uu doonayo
muhiimad aad u weyn ayay leedahay sababtoo ah qofka maanta adiga markaa suuqa aad tegayso waxaad soo qaadanaysaa dharkii adiga kula fac ah ama dharkii adiga ah anshaqado mi ma ahan inaad suuq oo dhan wixii yaal aad soo qaadato oo maanta gaari aad soo saarato waxa adiga keliya ka anfacay ayaa soo qaadanaysaa qofka dhalinyarada ah maanta ama qofka shaksiga ah oo loo madax baneeye shaksigiisa in micnaa loo madax baneeyey inuu asiga qofka ku qanacsan yaha uu doorto qofkoo asiga u kalsoon yaha oo kale qofkoo asiga isdhahaayo ninkaa waxaas waa kasoo bixi karaa shaqooyinkaas wuu qaban karaa shaqooyinkaa ma qaban karo hebel hebel inta uu ku fiican yahay hebel hebel inta waa ku dadka hadda maanta isoo sharxaaya naftirkooda dadaa wax ku ku fiican kabaha sidii loo gashto dadaa ku fiican sidii oo buwaagta loo qaato dadaa ku fiican dadka isbidkooda lagu soo horjeesto dadaa ku fiican bulshada dhexdeeda soo jiidashada wada shaqeyntooda dadaa ku fiican dadaa wax usoo maray aan usoo marin wax habdhaqan iyo wax mxuuse horta baraatika iyo wax aqoon aan usoo marin marka qofka shaksiga oo xurnimada loo siiyey inuu asiga hamigiisa iyo qofka u arko inuu wanaagsan yahay inoo doorto taas ayaa kow ka ah maxay tahay ahamiyadda ay leedahay in shaksiga soomaaliga uu doorto qofka uu doonayo aada iyo aada ahmiyad weynay leedahay waayo qofka markuu asiga qofkas aragtiya uu leeyahay ilaahay aragtiya siiyey marka bulshada dhan loo soo dhexdhigo aragtidooda qofka la doo dadkay dooranaya ay dooranayaan aragti ahaan marka lasoo dhexdhigo marka dadka aragtidooda aaday u kala bedelan tahay marka waxay kala saarid ku sameynayaan dadka musharixiinta ah iyagoo ka eegaya dhinacyo badan waxaa usoo bixaysa marka dadka intooda bahan oo dhalinyarada u badan aqoonyahanna ay yihiin waxaa usoo bixaysa qofka iyagana dan ugu jirto wadankana dan ugu jirto meel sarana gaarsii kara wadankan iyagana la shaqey karaano awoodooda iyo aqoontooda iyo ay kusoo bandhigi karaan ayay ka dhex arkayaan haddii wadankii uu noqdo doorasho qof iyo cod hadday noqoto wixii kale inta soo harida meesha way ka baxayaan maadaama ay tan meesha imaaday waayo labadooda ka shaqey karaan midii hore marka hore shaqeynaysay doorasho qof iyo cod ayaa meesha ka maqneyd hadda haddii doorasho qof iyo cod ay timaado wixii hore dhaqamo ahay meeshay ka baxayaan dhalinyaradana waxay u tahay janis aada iyo aada u weyn muhiimeyn u tahay inay ka faa'iidaystaan runtii waxaa is leeyahayba doorashada qofkii cod waxay dan ugu jirtaa dhalinyarada sababtoo ah waxay go-aamin karaan in qofka hogaanka qaba doona oo qof dhalinyarada noqo activity ugu muhiimsanna inay dhalinyarada power ku yeeshaan ayaa meeshaas ka imaan doonto marka aada iyo aaday muhiim u tahay waa tahay markaana cabdulaahi maxaa ka aaminsan tahay doorashada qofka iyo codka
doorasho qof iyo cod ah waa doorashooyinka rasmiga ah ee hadda caalamka laga qabto waa doorashada qofka inuu codkiisa dhiibto hogaamiyaha madaxweynaha hogaaminayo ama guddoomiyaha degmada hogaaminayo ama guddoomiyaha gobolka inay qofka codkiisa uu dhiibto oo codkiisa uu ku hagarbaxo qofkuu rabana doorto qofkuu rabana ku diido taa ayaan u qaanaa doorasho qof iyo cod ah waa tahay zaynab dhaqamada soomaaliyeed waxay door ku lahaayeen soo xulista doorashada hadda ma las dhihi karaa way ka baxeen inay soo xulaan shaksiga ay doonayaan
ani ahaanteyda micnaha ma loo baahanaba habdhaqanka soomaaliyeed inay soo xulaan looma baahana howshan waxay u taalaa dad gaara u taalaa khaasatan boqolkii sagaashan waxay u taalaa dhalinyaro ayay u taalaa iyo dadkii guddiyada oo saacaas ee dawladdii ay soo xili saaratay maadaama habdhaqanka soomaaliyeed ayaka wax badan ay kusii dheelaan wax badan iskusii dardaraan wax shaqa u taalo arrimahan cod iyo qofka doorashada cod iyo qofka wax shaqa aga jirto amaba wax a kasoo gaara aba yaraatee ma jirto waa tahay zaynab dhalinyarada soomaaliyeed maadaama codkooda iyagu ay dhiibanayaan ma las dhihi karaa waxay ka baxeen hagardaamada kaga imaan jirtay dhaqanka boqolkiiba boqol sababtoo ah anaka horta habdhaqanka oo haddii la dhaho soo xulashada odayaasha ay soo xuli jireen run ahaantii waxay noo soo saari jireen dad aan ku meesha ama matalaadeed aan shaqa aan ku lahayn sidoo kale qofaa hadda wax caafimaad a barana waxaa la keenaa xarumihii oo waxaa la keenaa oo macalinimada xarumihii beeraha la keenaa qof beerihii oo- oo oo ku takhasusay waxaa la geenaa xarumihii caafimaadkaa la geenaa qof waxoo ku takhasusay miis horta ee, computer science oo ku- oo ku takhasusay waxaa la geynaa ee, xarumihii baarista oo dhiigaa la geynaa waxaas ay isku dhex lablabaayaan odayaasha aan infahansaneyn ee- ee si gaar leh qofka ee, iftiinkiisa kor leh ka fiiriyaan kor leh ka qabsadaan ma u fiiriyaan in ee, qofkan qaabkan uu shaqadiisa uu ku habboon yahay intaa waa kusoo bixi karaa ee, qaabkan inta uu ku habboon waxaasoo dhan way tirtirmaayaan wax laga oo laga daawo doonay noqonayaan wax laga caafimaad doonay noqdaan ay noqonayaan maadaama odayaalkaas cudurkaasi ee dalka ay kusoo celceliyeen ilaan qof walba waxaa ku habboon ee, meeshuu kasoo bixi karo in loo diro ayaga muhiimadooda taas ma aha odayaalka taas number ko waa laga oo- waa mid ay kasuuli doonto oo oo gadaal u socodka lag- oo oo laga hari doono waataa ugu dambeyn maxay tahay baaq aad u jeedinayso dhallinyarada soomaaliyeed
Eh, run ahaantii waxaan leeyahay dhallinyarada soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waa inaad baraarugtaan waaqaca la socotaan eh, ka qayb qaadataan horumarka wadanka En, barnaamijka qof iyo codkane qof walba ayuu muhiim u yahay haddii sidii la rabo loo helo En, waxaan leeyahay marka en, wadanka horumarkiisa iyo dib u dhiskiisa iyo wanaagiisa iyo ha laga wada shaqeeya insha allah waa tahay seynab ugu dambeyn fariinta aad u jeedinayso bulshada Eh, bulshada waxaan leeyahay bulshooy insha allah eh, mis horta horumar baa la gaaray Eh, howl socod baa la gaaray waxqabad baa la gaaray waktigiina baa lasoo gaaray xiliyadii inik wax dooranaysayna lasoo gaaray Eh, haddii aad tihiin eh, indhoolayaasha haddii aad tihiin cuuryaamiinta haddii aad tihiin ururka haweenka haddii aad tihiin dhalinyaradii haddii aad tihiin eh, dadkii masaakiinta ahaa darbijiifka ahaa Eh, waxaa xaq u leedihiin maanta dadkii inika eh, caafimaadkiina waxbarashadiina eh, eh, cilmigiina waxaas oo ka fik- oo ka fikiraayo inaa codkiina aa ku doortaan marka haniid jabina eh, waxaan leeyahay dhegta kor u haaya eh, waxaad dooranaysaa ama soo duceynaysaa dadka dalka wax u taraayo waa ogtihiin waa taqaaniin marka niijabka ha laga kaco qof walba eh, online ha ahaado eh, xaquuqdiina banaankeed taalaa cid cid kale oo dhici karta malaha cid cid kale oo macnaa oo xoog u sheegi karto codkeyga isii dhihi karta malaha qof walba shaksi adi- ayaga sukuurta xataa aan loo raadinayn qof walba shaksigiisa iyo caafimaadkiisa oo taam ah ayuu doorashaas ka qayb galaa Ah, codkiisa qofka hore uu siisanaa cid oo ku dhibaatee kartana ma jirto ku niigu dhibaatee karta ma jirto cid niigu soo xadgudbi karta malaha cid niigu hanjabaada karto oo hebel maxaa u siisay maxaa an iigu sii karta malaha waktigiini yaa la taagan yaa la taagan yahay ka faa'iidaysta bulshada saasaa dhihi lahaa aadaa umahadsantahay Zeynab. ugu dambeyn fariinta aad u jeedinayso bulshada fariinta ujeedinayo bulshada waxa waaye eh, wadanka wuxuu ujiheysanayaa doorasho qof iyo cod muhiim u tahay inay iyaga ka qayb qaataan waayo eh, waxaa jiray dhaqamo hore usoo jiri soo jirin ahaa jiray dhaqankaas ma bixi karo ilaa bulshada ee kasoo guurto dhaqankaas sababtoo ah haddii eh, dhaqankaas bulshada kasoo guuri weyso waxay caqabad ku noqon kartaa xataa doorashada qof iyo cod waayo dhaqan markuu soo jiro baabi'intiisa waxa aad gacanta ku haayo bulshadaas ee dhaqankaas ku dhaqmaysa qof siyaasi aan wax ka bedeli karin aqoonyahan aan wax ka bedeli karin cid kale aan wax ka bedeli karin waa inay bulshada iyadeeda iska bedeshaa dhaqankaas ay ku guurtaa dhaqankan kale ee la- ee la jahan qaataa haddii kale caqabad kalaa meesha ka imaanaysa marka waa rajeynaa marka bulshada soomaaliyeed inay la qabsan doonaan ee nidaamkan cusub ee doorashada qof iyo cod ee waajibaadka loo baahnaanay soo buuxi doonaan waxaa dareemayay waajibaadkii loo baahnaaga guush ahaan inaysan weli buuxinin sababtoo ah qof muwaadin hortiisa haddana aqoonsi muwaadinnimo aan haysanin waxyaabahaasoo kaleente eh, waa laga fiican yahay qof kastoo muwaadin soomaaliyeed wuxuu waxaa u fiican in waxyaabihii loo baahan yahay uu soo buuxiyo sida aqoonsiyada iyo waxyaabahaas dhan uu soo buuxsado
guud ahaan barnaamijka waa naga intaa intaa barnaamij caynkan oo kale aan kulmi doono sidaa iyo amaan allah
saaxiibadaadu waa dargacanku siiyo sama kuu falaayiyo darkala sudaariyo kudhiga sisaaro seedaha ku gooye kala saar labadoo kala soocay kala saar labadoo kala soocay kala saar labadoo kala soocay kala saar labadoo kala soocay ayaynoo sinnaanine haynoo kala sokeeyaan ayaynoo sinnaanine haynoo kala sokeeyaan haysto surka kaaga jaraye saxiibadaadu waa dar kula safnaago isa seegi waydaayo darkala ku sugayo seefku afaysto surka kaaga jaraye kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay